kulankan walanku aransaday barnaamijka lanka magacdaray nabadeynta oo bidhiba halmar la gobdo iyo weyba hagaaban gaabiyana mas-uuliyiin ku dareerta hay-ado amniga koonfur galbeed iyo wasaaradda cadaalada waliba kulanko laka gobadi magaalada baydhaba ku qayb galay wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed wasiirka wasaaradda cadaalada gudoomiyaha degmada baydhaba ururada bulshada rayidka horjoogayaalka kaamamka magaalada baydhaba saraakiil abni iyo markaasa ku qaybgalayaalka su-aalo la hariira arrimo nabadeynta iyo weydiiyaayeen mas-uuliyiinta qaybta ku hayti ankoreenhano kumide aqoon-yahanada koonfur galbeed oo qaybta ku hayti kulanka iyo wayba ku hadlana ahamiyadda iyo latanibada walaahi un ujeedadeedna hay tahay inay su-aalo la weydiiyo baahida magaalada jarto walaahi khaldami in walay saxan la sheego lamada wasaaroga ka tacalluq yoona markaas kubacda jawaaban jawaab shareeriyame marka wali baahiyo ee lahasheego inay gudbiyaan ee qoraan lanagadan bilaasbiliya hoban niiskooda lu warsado war baahidii jarti una siin warsani may ku qobateen habadna kayoona ku qoban ku qoban ay adda meel raay maan maad nagay in su-aalo warsada wala ku guuxo bulshada inayo waraysada meel xaalada maraas amniga meel isu marahay wala iyo maaragna mahayto isu problem ee ku haysada dhinaca amniga iyo cadaalada intaba intay warsadaan mas-uuliyiintana ma intan fadhiyaana geeka isla xisaabtankaas ama korjoogteyntaas laka korjoogteeyohay heedoysho mahayto isu wasaaradeysho laka korjoogteeyohay yaantan fadhiya dhanka kale ururada bulshada rayidka iyo wayba markaas sheegana in yatangeetato laka horumari karo nabadeynta bulshada koonfur galbeed qofaad dacwad hadjey sidee dacwadii walaagay borsaaska iyo uha socota muddo dheer markaa socota qofkii soo arintiis meelfayl maraasa yaa lankii meeli rogay arantiiwadii hadana la bedele lankale kooye lankii hadana meeli hadana gowsa kubilawlen hadana kubilawas bar haddaan tumunsan hatu kudib aan ankoyta may awood in laga qofka kala rooga in isha bii kora dalka waana ka sii kora majarta qofla eraw haddana kiiska maadaama shalay dadkeena ay horeeyi haayeen geeka dadku hata kooyan hata dhugunsadeen eraw
ninka faqiirka ahaa maarata kiiskiisa gadaal loo dhigaa iyo kan lacagta lahaa wax loo socodsiinaya horta waxaas wax jiro maaha taas waa idinka waa idin xaqiijinaya inaysan jirin wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka waa wada shaqeeyaan cadaaladdana boqolkiiba waxaan aaminsannaha haddaan nahay wasaaradda cadaaladda in boqolkiiba sagaashan iyo sagaal laga la xaqiijiyey marka taas horta waxaan kaaga shaafina inaysan jirin xoolaha iyo qaritaankooda carafada dabcan waa rugna duuniya maalinta carafada in wax la qalo oo la shaleeyo udxiyo laakiin suu adeer ka dhawaajiyey waxaa naga dhamaamayna dowladda u muuqdaa shacabka u muuqdaa qof kasta oo dameeri ka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga koonfur galbeed yaa sheegay in barnaamijka nabadeynta usaa muhiimagaye hoojinta amniga waxaynu ka codsanaynaa hal qoro oo dhaari aniga ka wasaarada lahaa dadka markay amni helaan ma wax walba laga shaqeyn karaa amni markii la helo horumar laga shaqeyn karaa ganacsi laga shaqeyn karaa wax kala laga shaqeyn karaa dhismo laga shaqeyn karaa cadaalad laga shaqeyn wax walba markii amni helaa laga shaqeyn karaa waxaan codsanaynaa anaa runtii aada ugu mahadcelinayo bulshada reer koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan bulshada reer galbeed oo amniga meel weyn oo kaftan ay ka taada waxaan mar kale codsanaynaa inaad si laguji bartaan lana amniga loo horaayo lala shaqeeyo xogta la siiyo habeen iyo maalin aan laga baahin qof falibana amniga wuxun iska saaro gurigiisa ka bilaabo deriskiisa ka bilaabo